faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaan warka habeen ee caawana waxaa ugu dooroon madaxda ururka ahlu sunna oo la kulmay guddiga doorashooyinka maamulka galmudug kadib markii ay diideen la kulanka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo dhuusamareeb u joogay xalinta khilaafaadka jira dhismaha maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo lagu eedeeyey kala qaybinta qaar ka mid a bulshada deegaanada maamulka galmudug wasaaradaha maaliyadaha soomaaliya iyo kenya oo si wadajir ah ugu dhawaaqay in muranka badda ee u dhexeeya labada wadan uusan saamayn ku yeelan doonin wada shaqaynta labada wasaaradood dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab milatari ka helaya amisom iyo ururka al-shabaab oo saamayn xoogan ku reebtay dadka ku nool deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed oo maantay magaalada baydhabo tababar uga furtay ciidamo loo diyaarinayo inay al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada maamulkaasi dowladda hoose ee beledweyne oo gaadiidka xamuulka qaada ku amartay inaysan marayn labada buundo ee dhex marta magaalada beledweyne roobab mahigaan ah oo saamayn ballaaran ku yeeshay shacabka ku nool gudaha iyo hareeraha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo ka da'ay magaalada kismaayo faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dagaal al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose golaha guurtida iyo golaha wakiilada maamulka somalilan oo ku kala qaybsamay xeer hoosaad ay soo gudbiday wasaaradda waxbarashada somalilan qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan iminkaasi
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axadda ay isniini soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sannada laba kun sagaaliyo toban caaw waxaa aynoo warrami doonaa saabirin xasan maxamed mahadsanid jila jaamac jile iminkaa haatana ku soo dhowaada warkiioo faahfaahsan madaxda ururka ahla sunna ayaa la kulmay guddiga doorashooyinka maamulka galmudug kadib markii ay diideen la kulanka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhuusamareeb u jooda xalinta khilaafyada ka jira dhismaha maamulka galmudug faahfaahinta qodobkan waxaa sii anba qaadaya jilo jaamac jile wafdigan oo ahaa xubno ay soo magacowday dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana loogu talagalay inay qayb ka noqdaan dhismaha maamulka galmudug iyo soo xulista baarlamanka labaad ee maamulka galmudug ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug imaashaha wafdigan kadib ayaa waxa ay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada madaxdii maamulka ahlu sunna ee haatan ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ku sugan isna magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug xubnaha guddiga dhismaha baarlamanka labaad ee maamulka galmudug ayaa kulanka ay la qaateen madaxda maamulka ahlu sunna waxaa looga hadlay sidii maamulka ahlu sunna ay qayb lixaad leh ugu yeelan lahaayeen xulista baarlamanka cusub ee maamulka galmudug kulankaasi kadib ayaa xubnahani waxa ay kulan kale la qaateen wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha ayaa guddigan ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xulo xubnihii bedeli lahaa baarlamanka haatan jira ee wakhtigoodu dhammaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayra ayaa lagu eedeeyey kala qaybinta qaar ka mida bulshada deegaanada galmudug warkan waxaa muqdisho inooga soo diray waryaheena cabdiqadar cabdikariim aadan waraysi gaara uu siinayay idaacadda nabadoona shiro yuusuf warsame oo ka mid ah waxgaradka caabud u ah waxa uu sheegay inay dhaliilayaan habka dowladda soomaaliya hadda ay ku wajahayso hannaanka maamulka cusub ee galmudug waxa uu sheegay sidoo kale in dhowaan kheyre uu socdaal ku kala bixiyey deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud balse dhammaan deegaanadii uu booqday keli uu booqday uu ballanqaad sameeyey waxa uu sheegay in ay aada uga xumaadeen kadib markii loo sheegay kheyre inuusan booqan karin degmada balanballe oo ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud nabadoonku waxa uu sheegay in ay ra-iisul wasaare kheyre weli wax ka tabanayaan ilaa tabashooyinkooda la xaliyana aysan ka mid noqon doonin dhismaha cusub ee maamulka galmudug annaga ra-iisul wasaare cali khayre annaga waa ra-iisul wasaarehanagu ma annaan yeelin ma annaan ceebeen xarsaa kulillah sidaas u soo dhaweyna waa la ogaa hal daliila waa naga mudan yaha qarina mayno waa la ogyahay waqooyiga galgaduudeedna soomaaliya oo dhan baa laga ogyahay degmooyinkii oo dhan intuu soo maray inaysan degmo waqooyiga galgaduudeed ka tirsan oo dalaba la yidhaahdo usoo tegin adoo taas kuma ammaanayno waana ku dhaweynan yahay laakiin wax ceeba kale ra-iisul wasaaraha arrin macaana uma hayno annagu ra-iisul wasaarahanagii waa madaxdanagii waa ayidsanahay laakiin abar gacaniyo hadalada la leexleexinayo xaashaa kulilla annagu ra-iisul wasaaraha maanaan doorano maanaan keensay soomaaliyaa keensatay madaxweynaha maanaan doorano maanaan keena soomaaliyaa keensatay daareer annagu waxaan nahay cadaalad ilaahay baanu naqaanaa oo nahay adeer gacani hadalka waxgaradkan ka soo jeeda waqooyiga gobolka galgaduud waxa uu ku soo aadayaa iyada oo maamulka galmudug la filaya in loo yagleelo maamul cusub ay ku midaysan yihiin dhammaan qabaa-ilada degadeegaanada maamulka galmudug waxaana dhowaan uu shir ku soo idlaaday magaalada dhuusamareeb kaasoo dowladda soomaaliya ay hor uboodeysay waxaana shirkaasi ay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa mid dib heshiisiineed wasaaradaha maaliyadda soomaaliya iyo kenya ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in muranka badda u dhexeeya labada wadan uusan saameyn ku yeelanaynin wadashaqaynta labada wasaaradood xasan axmed maxamed xasan khasaaro wasiirada maaliyadda dowladda federaalk iyo kenya ayaa meesha ka saaray in muranka badda u dhexeeya labada dowlaod uu saameyn ku yeelan doono isku socodka gargaarka bani-aadnimo iyo ganacsiga labada dowladood ee soomaaliya kenya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa magaalada washington d c ee dalka mareykanka kula kulmay kusamada xogayaha lacagta kenya uhuru yatani wasiirada maaliyadda soomaaliya iyo kenya ayaa sheegay in qorshaha labada wasaarad ay ku wajahaan socodka gargaarka bani-aadam iyo ganacsiga uu socon doono dowladda kenya oo ka mid ah wadamada dhaqaalaha ugu weyn bariga afrika ayaa waxay saldhig u tahay ururo badan oo gargaarsiiya soomaaliya oo kasoo kabanaysa ku dhowaad soddon sano oo dagaalo sokeeya ay ka dhaceen dowladda federaalka soomaaliya ayaa hay-adaha caalamiga wadashaqeynta kala dhexeysa ka dalbatay in shirarka arrimaha bani-aadnamada lagu qaban jiray waddanka kenya loo wareejiyo meelo kale maadaama xiriirka dowladda federaalka iyo waddanka kenya uu yahay mid xun dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab militari ka helaya amisom iyo ururka al-shabaab ayaa saameyn xoogan ku reebay dadka ku nool deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose warkan waxaa shabeellada hoose kasoo diray cumar abuukar xaaji aadan deegaanka berire waxa uu ka mid yahay deegaanada gobolka shabeellaha hoose waana deegaan qiyaastii soddon kilomitir jihada koonfur galbeed kaga beegan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana uu hoos tagaa degmada awdheegle ee isla gobolkan deegaankaas inta badan bulshada ku dhaqan waxay u badan yihiin beeraley xoolo dhaqato iyo sidoo kale ganacsato tirarka dhowr jeer deegaanka waxaa ka dhacay dagaallo kala duwan oo u dhexeeyay ciidanka dowladda soomaaliya oo gacan military ka helayay kuwa midowda afrika ee amisom oo dhinac ah iyo sidoo kale al-shabaab waxaa dagaaladaas ay saameeyeen bulshada ku dhaqan deegaanka waxaana xiligaas deegaanka ka barakacay qoysas badan oo ay u barakaceen meelo kala duwan oo isla gobolkan ka mid ah iyo sidoo kale magaalada caasimada ah ee muqdisho deegaanka xiligan fariisimo military ayaa waxay ku leeyihiin ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa amisom maalmihii lasoo dhaafay deegaanka waxaa kusoo laabtay qoysaskii horey kaga barakacay deegaanka waxaana xiligan ay watahayaan xaalad bani aadanimo qoysaskan ayaa waxa ay sheegeen in xiligan ay u baahan yihiin gurmad bani aadanimo iyadoona ay baaq u direen wasaaradda beeraha ee xukuumadda soomaaliya oo ku aadan in ay la soo gaarto gurmad ku aadan qalabka beeraha si markaa xiligan haatan ay u guda galaan tacabkii wax soo saarka dhanka beeraha deegaanka berire horey waxa ay kaga dhaceen dagaallo kala duwan oo ay saameeyeen inta badan dhaqdhaqaaqii kala duwanaa ee ka jiray deegaankaas cumar abuukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose mahadsanid cumar wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed ayaa maantay magaalada baydhabo tababar uga furtay ciidamo loo diyaarinayo inay al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada maamulkaasi faahfaahinta qodobkan waxaa sii aanbaqaadaya aweys bashiir cabdiraxmaan
tobabarkan oo socon doona muddo maalmo ah ayaa waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka koonfur galbeed soomaaliya ka furay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali subaq waxaana tababarkaani loo furay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya waxaana lagu baran doonaa intuu soconayo tababarkan la xisaabtanka booliiska iyo hay-adaha cadaaladda soomaaliya tababarkani ayaa waxaa bixin doona ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika kuwaasi oo qeyb ka ah howlgalka amisom isla marlahaantaasina ka qayb qaadanaya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamul goboleedyada wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya furitaanka tababarkani hadal kooban ka jeediyaya waxa uu mahad celiyey saraakiisha tababarkan bixin doonto waxa uuna saraakiisha qaadanaya tababarkani uu ku dhiirigeliyey in si wanaagsan ay u qaataan casharada islamarraantaas in u faa'iideeyaan saraakiisha kale wasiir isaaq ayaa waxa uu sheegay in tababarkani uu kaalin wanaagsan ka qaadan doono fahamiista la xisaabtanka booliiska iyo hay-adaha cadaaladda soomaaliya iyadoo taasina kaalin wanaagsan ka ciyaari doonto in la tixgeliyo codsiyada ka yimaada bulshada magaalada baydhabo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa ka soconaya tababarada joogtada la siinayo saraakiisha booliiska koonfur galbeed iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed aweys bashiir cabdiraxmaan aweystimo radio wacdaado muqdisho dowladda hoose ee beledweyne ayaa gaadiidka xamuulka qaada ku amartay inaysan marin labada bunde ee dhex mara beledweyne warkan waxaa beledweyn kasoo diray bashiir cabdulaahi cismaan ku-xigeenka duqa magaalada beledweyne cabdi xuseen cismaan ayaa sheegay in labada buunta ee magaalada laga joojiyey inay isticmaalaan gaadiidka xamuulka qaada si looga hortago waxyeelo soo gaarta buundooyinka maadaama webiga shabeelle uu buux dhaafiyey xilligii roobka ayaan ku jirnaa oo hadda waxaa da-aya cirkiyaa da-aya waxaa moodaa marka roobkii da-madiisii inuu bilow uu noo yahay annaga reer beledweyne bilowgiisaasna hadda webiga biyuu wadaa labadaa maalmood marka gaadiidkii iyo yacni isku socodkii magaalada inkastoo uu yaro yaraaday oo gaadiidka yaryarka ay socdaan gaadiidkii waaweynka ahaa ayaa buundooyinkii si ay kusoo maraan ay jecel yihiin marka waxaan sameynay annaga ka maamul ahaan haddanana dowladda hooso waxaa nala aadanaatay in macnaha maaragtay buundooyinka labada buundo sidii yani maaragtay xanaanadeedii iyo amnigeedii iyo wanaageedii ay ku jirto gaadiidka oo waaweynka ah sida inatareega macnaha candhameydlaha iyo t m-ka oo kale ayagoo raran webigioo buux dhaafiyey in ay buundada ay maraan haddii uu dhanka qoraxsinka uu ku yimaado in macnaha oo dhanka qoraxsinka uu rarka iskaga daadiyo oo gaadiidka yarka lagu bedelo oo sidaas lagu soo gudbiyo haddii uu gudaha uu ku yimaado buundaweyn uu rabo haddanana rarka inuu gudaha uu macnaha ku daadiyo gaadiidka yaryarka ee macnaha ay ku qaadaan labada dhanba macnaha saasaan ugu fikirinay waxaana jiro si loogu qaldamin katiin ayaa macnaha maaragtay ayaa lagu xiraa markii webiga saasoo kale uu biyo buuxiyo qofka oo waxaa laga yaabaa inuu iska soo galo baabuurkaasi amaba isha qofka ay gabato marka katiin ayaan ku xirnay xaggana dhan dhankaan katiinaan ugu xirnay dhankaana katiinaan ugu xirnay sidaas darteed marka baabuurkii eh, meesha stoob ahaan ayuu joogsanaya marka dibaa loo arkaya baabuurka dibaa loo celina buundadoo loo daryeelayo ee ummadda ku dhaqmaysa gaadiidka kaloo ku dhaqmayo magaalada isticmaalkii uu isticmaalayo wadadii ama buundadii uu isticmaalayo inay tahay marka in ay dhaqaalaystaan oo buundadaas yacni ay ka fikiraan xanaanadeeda Eh, haddii ay beri ay ka leecanto ama wax ay gaaraan in macnaha maaragtay soo celinteeda ay adag tahay saas darteed waa inay macnaha ay ka fi- waxaa jira marka webiga ma la geli karo laakiin waxaa baxay keliye ayaa baxay oo magaaladan yacni maaragtay ku wareegsan ku-xigeenka duqa magaalada beledweyne ayaa sidoo kale waalidiinta ugu baaqay inay carruurtooda ay ka ilaaliyaan webiga shabeelle iyo meelaha uu ka fatahay webiga shabeelle oo maalmihii ugu dambeeyey biyo badan waday Eh, waxaan doonaynaa dadka oo yacni caruurta dhalay in ilmahooda ay ka cishtaan keliyaha ay ka cishtaan Eh, wax walbay kala kulmi karaan Eh, waxay kala kulmi karaan biraray kala kulmi karaan qodax bay kala kulmi karaan waxay kala kulmi karaan xayawaanada oo wi- oo ku nool oo webiga ayay macnaha maarata kala kulmi karaan marka waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa eh, maamada eh, aabbaha walaasha wiilka waxaan ugu baaqayaa ciyaalka in macnaha maarata kiliyaasha iyo biyaha oo wado laga celiyo si yacni maaragtay ay u raacin dadka hadday dabaal aqoonin kiliga naftigiisa waa lagu dhintaa Eh, haddii oo macnaha maaragtay u yaqaanana waxyaabaha kaloo aan sheegaa ayuu kala kulmi karaa marka saas darteed waxaan ugu baaqayaa in ilmaha laga xafido kiliyaha biyaha oo wado webiga ma aadi karaan mana gali karaan webiga xadgudub waaye Eh, waaba laga cabsanaya laakiin kiliyahaasi in ilmaha laga dhowro ayaan macnaha dadkeena ugu baaqaya reer beledweyne rabab mahiigaan ah oo saameyn ballaaran ku yeeshay shacabka ayaa ka da-ay gudaha iyo hareeraha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warkan waxaa kismaayo ka soo diray cabdimajiid cabbaas aadan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose s- afartan iyo siddeeddii saacadood aynu ka soo gudubnay waxaa ka da-ayay roobab saameyn ku yeeshay dadka barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada kismaayo kuwaasi oo hooy u ah buushash ka samaysan cooshado kaamka yaaqbuulle waxa uu ka mid yahay goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha waxaana idaacadda u kuura gashay saamaynta roobabkii da-ay ee saacadihii aynu soo dhaafnay ay ku yeesheen dadkani barakacayaasha oo ka soo hayaamay goobaha ay maamulaan ururka al-shabaab ayaa waxa ay sannadihii ugu dambeeyey ay deganaayeen kaamka yaaqbuulle oo ah goobaha ay inta badan degan yihiin dadka ka soo barakacay deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab dadkani oo la hadlay idaacadda ku- ayaa sheegay saamaynta ugu badan ee ay ku yeesheen roobabka da-ay inay tahay in ay halkaa ku waayeen hoygii ay deganaayeen saameyn weyn bay nagu yeesheen roobka een shalay iyo daraad buu nagu da-aye een guryaha cooshadaha baan iska deganaa qaxootiyadaa iska nahay een barakacayaal oo halkaa ku sugan marka waxaan iska codsan lahayn amba dadka aan weydiisan lahayn een weli wax ma ka helin wax mana soo gaarin ilaa hadda een marka waa iska rajeynaynaa walaalahan baa wax na soo gaargaarsiiyo oo bacyooyin iyo waxaan bustooyin aan uga ba- iska uga baahnaan lahayn oo aan ka huwano dhaxanta iyo roobka da-ayo marka aad baan ugu tabaarisanaa raxmadda ilaahayna waa ku faraxsannahay waa soo dhaweynaynaa marka dad waxaa jira aad u saameeya oo dariska ka mid ah oo qaarkood oo la kac ay biyihii qaadeen Eh, fariinteeda ugu dambeysa waa mahadsan tahay mudane weriye waxaan ka codsanaynaa inay nala soo gaaraan wax alaalayo wixii ay awoodaan walaalada masaakiinta ah roobabka saameeye eh, iyo maamulka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan marka maamulka waxaa ka codsanaynaa inayna soo gaaraan oo ay kaalmo deg deg a noo noola soo gaaraan hadday noqoto een, bacihii hadday noqoto een, een, bustooyin iyo waxyaaba aan dhaxanta ka- ka dug- eh, ka dugaashano saameyn fara badan oo noo geystay een, waa guryihiyaa biyo noogu soo galay xitaa jooradayaashii waa naga qoyeen een, eberbo wixii dhan ay noqdeen ciyaalkii iyo wixii oo dhan rafaad waa isku kor saarsaaranahay annagii oo dhan een, marka wallaahi saameyntuu noo geystay maaha mid yar guryaheenii iyo alaabtii yaryareedoo ku jiifnayba waxay noqdeen kuwo eber ah een, haatan kow laga soo bilaabaya marka waxaan ka codsan lahayn in gargaar degdegan loo fidiyo een, jooradayaal cusub iyo guryo cusubna dowladdu ayna siiso hay-adahana iyaguna ay cunooyin iyo wax kale ay noo heli karaan xilligii aynu ku guda jirnay waajibka shaqo ee bulshada naga saaran ayaa gebi ahaanba waxaanu halkaasi ka weynay caruurta iyo haweenka balse dadkii la hadlay idaacadda kulmiya ayaa inoo xaqiijiyey in gebi ahaanba dumarkii iyo caruurtaba ay gebi ahaanba isaga tageen akaamka maadaama ay hoygii ay ku lahaayeen guud ahaanba halkaa ay ku waayeen kaamka ayaa sidoo kale xilligii aynu booqanay gebi ahaanba waxaa dhex fadhiyey biyo ka soo burqamay goobo kale cabdilmajiid cabaas aadan fantastic magaalada kismaayo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dagaal al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaanka awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose mar kale xasan axmed maxamed dagaalka ayaa ka dhacay waa berigii hore ee saaka wuxuuna yimi kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen farasin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin gudaha degmada awdhiigle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya goobjogaal ka mid ah dadka deegaanka oo la hadla rad iyo hadaado ayaa sheegay inay maqlayaan dhawaaqa rasaasta culus oo laba dhinac isku weerarsanayeen aggaasi waxayna tilmaamay in aysan ogeyn khasaaraha dagaalkaasi laba dhinac kasoo kala gaaray ururka al-shabaab ee maanta weerar ku qaaday saldhigga ciidamada milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weerar ay ku qoreen baraha bulshada waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ah inay ka dambeeyeen balse al-shabaab ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay dagaalka ay maanta ay ku qaadeen saldhigga ciidamada milatariga soomaaliya ay ku lahayeen deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose si kastaba haatee dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhowr jeer weerar intooda badan khasaare geystay waxay ku qaadeen xarumaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose iyo qeybo ka mid ah saldhigyada ciidamada milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka shabeellaha dhexe golaha guurtida iyo golaha wakiilada somalilan ayaa ku kala qayb xeer ay u soo gudbisay wasaaradda waxbarashada somalilan xasan axmed maxamed xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka somalilan oo warbixin ka dhageystay guddiga joogta ee golaha wakiilada ayaa ka warbaxshay xaaladda uu marayo deegaanada maamulka somalilan iyo muranka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dugsiga gaarka loo leeyahay ee ka howlgala deegaanada somalilan guddiga joogtaha golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa shaaciyey in xeernadamyaha ay soo saartay wasaaradda waxbarashada maamulkaasi uu khilaafsan yahay siyaasada guud ee waxbarashada ee xeerkiis uu yahay toddobiyo toban ka hor imaanayo xeerka waxbarasho ee deegaanada somalilan sidoo kale golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa sheegay in wasiirka waxbarashada uu sheegay inay ku bareereen ficilada ay kula kaceen dugsida gaarka loo leeyahay iyo hanaanka u qaybiyeen deeqii waxbarasho ee dalka laga helay sidoo kale golaha guurta ayaa sicdarre ku tilmaamay hanaanka ay u qaybisay deeqii waxbarashada dalka iyadoona kusoo koobtay dugsiyada dowladda oo xataa aysan si siman ugu qaybin dugsiyada dowladda ee gobolada somalilan oo dhan badanayaal waxaynu ku soconaynaa ajadii siduu soo kale horreeyey waxaa ugu horeeya warbixintii guddida joogtada guddida joogtada warbixintii haqaxafido
muddadii golahu fasaxa ku jiray waxyaalihii ugu waaweynaa guddiga la kulmay waxaa ka mid ahaa khilaaf weyn oo ka dhashay dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada khilaafkaasi laba waxyaalood ayuu salka ku hayay waxaa labada waxyaalood ahaayeen deeq waxbarasho oo la qaybiyo afar boqol iyo konton ardaya ay wasaaradda waxbarashadu qaybisay oo markii hore dhaqanku ahaan jiray inay dugsiyadoo dhan u qaybiso doorkan way ka saartay meesha dugsiyada brifatka ah oo waxay siisay dugsiyada dowladda ayay siisay dhammaan afarta boqol iyo kontonkaba qodobka labaadna wuxuu ahaa xeer hoosaad laga dheegay actiloogii waxbarashada ee aynu ansixinay oo seben seben nambarkiisu ahaa oo xeer gaarahoo loo sameeyey dugsiyada brifatka iyana khilaafkaasuu ahaa oo ay qolada dugsiyada gaarka ku dacwoonayeen in xeerkaasi xeer hoosaadkaasi uu khilaafsan yahay xeerka guud ee wasaaradda waxbarashada labadaa qodobbaa budigu ahaa waxaa kaloo ku jiray dugsiyada qaarkoodama heshiis la galay wasaaradda waxbarashada oo iyagana cabashadoodu ahayd sida dugsiyadana sheekh cali geedi oo kale ay cabashadoodu iyagana ahayd in ay kaga baxday wasaaraddu heshiiska arrintaas aad bay cirka isugu shareertay marka hore waxbarashada guddiyaan arrintaa waanu gallay waxbarashada marka hore boqolkiiba toddobaatan qolyaha brifatka iyagaa gacanta ku haya sida la isla qiray boqolkiiba toddobaatan iyagaa gacanta ku haya wasiirka waxbarashada markii aanu u yeedhnay isagu eedo badan buu u jeediyey dugsiyada gaarkaa arrinta markaanu weydiinay arrinta waxaan idhahdaa deeqda waxbarasho wuxuu sheegay inay ka badheedheen dowlad ahaan oo ay go-aanka ayagu qaateen inay dugsiyada dowladda siiyaan marka dugsiyada dowladda laftigooda laga hadlay u qaybiyeen iyaga laftooda halkaa markaanu guddi ahaan eegnay dheeli badan baa ka yimi
guddidu waxay sheegtay in xeer nidaamyaha cusub qodobo ka mid a ay ka hor imanayaan xeerka waxbarashada ee somalilan
een guddi ahaan waxyaalihii ay- ay ka cabanayeen waxaa ka mid ah xeer hoo- xeerka ah xeerkaanu eegnay annagoo la taliya sharciga la tashanayna waxaanu helnay in xeerku qodobo xeer hoosaadkaasu qodobo badan ku khilaafsan yahay actinlooga number seven seven in waxyaalo badan qodobo uu ku khilaafsan yahay ayaanu halkaa ka helnay Een, waxaanu u gudbinay runtii warbixinta shir guddoonkaanu u gudbinay qodobadii aanu ka helay iyo wixii dee laga cabanayay oo dhan waxaanu u gudbinay shir guddoonka oo aanu qodobadii aanu aragnay markii aanu sh- sh- la taliyaha sharciga aragnay inay khilaafsan yihiin een, xeer hoosaadka een, een, xeerka guud ay khilaafsan yihiin baanu u gudbinay een, shir guddoonkaanu u gudbinay Een, runtii een, khilaafku weli waa taagan yahay labada dhinac waxaan filayaa inaan weli la isu duwin Een, kollaybana een, wasaaradda waxbarashadu iyo wasiirkeedu een, si weyn bay isu hayaan qolyaha dugsiyada gaarka Een, marka waxaan jeclaan lahaa kollay shir guddoonkan u gudbiyey guud ahaan iyo gebi ahaan waxaa intaas ku dhan khiyaartaani jecelnahayo warkii habeeneed kala socoteen idaacadda raadiyo wacdaado intaan ku kulmi doona warkan warka xiga sidaas iyo ammaane allah